الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa saxaabiga afartan iyo lixaad lix iyo afartan caasim bin haabit baa la yidhahdaa man qaatala qofkii dagaalamaya falyuqaatil ha dagaalamo kamaa yuqaatilu soo u dagaalamoo kale caasim bin haabit caasim bin haabit soo u dagaalamoo kale war ninkii dagaalamaya war sidaasoo kale ha u dagaalamo oo gaaladan oo lala jihaadayo saasoo kale howla jihaado waa moxamed bn cabdillaah oraahdaas kharajad qurayshun quraysh baa soo baxday biqadihaa wa qadiibihaa bay la soo baxday maxaa lagu fasirayaa hadda dhammaanteed waa soo baxeen ereyga marka la leeyahay cidna kama harin dadkaas dhammaantood waa soo baxeen be waxay dhahaan biqadihaa waqadiibiha neef soomaalida meesha ka dhaxlo ilaawe iyo luglaawo waa soo bixin ilaawe iyo luglaawo macnaha qofna ma harinoo kale weeye wa saadatihaa wa cabiidihaa bay la soo baxday quraysh madaxdeedii sayidiyaalkeedii addoommadeedii maxay xaggee u socdaan ilaa liqaa'i muxamedin muxamed ibni cabdillaahi la kulankiisa fii uxudin ay kula kulmaan dagaal weeye kulanku wax kale maaha saasay u socdaan ayib faqad kaanad waxay ahayd alabqaanu urkutaalooyinku iyo cadaawaddu alabqaan cadaawaduhu waxay ahaayeen tashxanu mid buuxinaysa suduurahaa quraysh laabaheeda shaxnan buuxin shaxnig waa waa shayga la buuxsho doon buuxda markaad leedahay ama shay hadda xataa waxyaalahan la jaajgareeyo oo kale shaxni waxa weeye waa waa buuxinta iyo bateriyeynta iyo waxa weeyaan laabteeda waxaa buuxiyey quraysh cadownimo waathaaraatu aargoosyaal liqatlaahaa dadkeedii la laayey ee u argoyso fii badrina lagu laayey tastaciru tii horaysay ahayd waa fii dimaa'ihaa qoraysh dhiigageeda isticaaran hurid haa waxaa qalbigeeda ka hurayey inay u aargoyso dadkii laga laayey beder sanadkii saddexaad bay uxud bederna waa kii labaad walam yakfihaa daalika arrinkaasi ma kaafin carada iyo colaadda ku jidha kuma filnaan wa innamaa akhrajat quraysh waxay soo saartay macaha maceeda alcaqaa'ila kuwa magaca leh oo min nisaa'i qurayshin quraysh dumarkeeda ah asaadaat wasayidaat alcaqaa'il gabdhaha marwooyinka magaca leh baa dagaalka markay aadayeen quraysh waxay tiri dumarkaas ha loo yeero maxaa loogu yeerayaa liyuxaridna gabdhuhu inay booriyaan alrijaala ragga cala alqitaali dagaalka safka hore markay raggu ka dagaalamayo gadaalay istaagayaan dumarka raggaanay boorinayaan kurid dagaalan cagaha dhulka ku adkee waxaas iyo wixii la mid ah bay ku akrinayaan ha baqin horey u soco waxbay ku akrinayaan waa boorin baa la yihahda waa la yaqaan wayudribna waaye iyo wayudribna inay huriyaan gabdhuhu alxamiyata kulayl iyo anafo fii nufuusi alabdaali geesiyaasha nafafyaalkooda inay diiriyaan diirin ragga geesiyaasha gabarii laba hadlay waxa laga ummado dhan inay isku halaagaan oo maaragtay wax sheegay dumarku macnaha boorinta iyo waxaas waa yaqaaneen wayash wayushadidna wayashdudna maya inay dumarku adkeeyaan cazaa'imahum ragga geesiyaasha go-aanadooda kullamaa wanow markastoo ay daciifaan markastoo ay daalaan kullamaa wanow markastoo ay noogaan aw dacufuu ama daalaan oo daciifaan markii dagaalku soo u socdo raggu noogoo daalo oo bay hadlayaan kuwaani waxbay sheegsheegayaan dumarkaana qaylinaya waa hadlayaan raggii waxaa gelaya nashaad dagaalkii wuxuu waxaa leeyahay isbedel cusub iyo carcar cusub buu ku bilowda maxaa dhacay marka wakaana fii jumlati man kharajat wa kaana waxaa aha fii jumlati man duul jumladiis kharajat baxay macahunna macahunna macooda hindu gabdhahaas macooda kuwii baxay waxaa ka mid ahaa hindu bintu cutbata zawju abi sufyaan abi sufyaan xaaskiisi wey hinda waa gabadh caan ah waa la garanayaa waxaa kaloo baxay gabdhaha magacaalan kuu sheegayaa waraydatu bintu munabbihin yaa qaba zawju camar binu caas camar binu caas xaaskiisa cabdullaahi binu camar binu caas aabihi weeye camar binu caas caas binu waa'il baa waa'ilkaas waaye cabdullaahi waa saxaabi camarkaana saxaabi buu noqon doonaa waaye caas binu waa'il weeye ninka khatarka ahaa oo dhanka kale ahaa waxaa kaloo baxay gabar kaloo magacale aan kuu sheego wa sulaafatu bintu sacdin gabar la yidhaahdo wa macahaa gabadhan waxaa maceeda ahaayoo dagaalka ku jiray zawjuhaa ninkeeda dalxatu ahaa wa awlaaduhaa wiilasheeda ahalaaatu saddexda ah musaaficun waljulaas wa kilaabun saddex nin baa kuu sheeg iyo iyo ninka dalxa la yidhaahdo afar iyo iyada shan qoys dhan weeye dagaalka soo galeen iyo wa nisaaun dumar kaiiraatun tiradii ka batay oo hayruhunna kuwa aan ahayn walama walama altaqa aljamcaani labadii ciidan markay ku kulmeen cinda uxudin wa akhadat ay gudagashay naarulxarbi dagaalka naartiisii holiciisii tastaciru inay hurayso qaamad waxaa kacday hindu bintu cutba iyo waman macaha dadkii maceeda ah min aniswati dumar ahaa fawaqafna gabdhahaasi waxay istaageen dagaalkii baa socda khalfa sufuufi safafyaalka dhabarkooda gadaal wa akhadna waxay waayahay ku soo qabsadeen akhadna waxay soo qaateen biaydiihinna gacnahoodana ku soo qaateen addufuufa durbaano meesha la garaaco nasrada ah wajacalna waxay gudagaleen dad baa garaaci yaqaani sarkay garaacayan sidays leeyihin ayaabasan wajacalna waxay gudagaleen yadribna inay garaacayaan calayhaa dusheeda durbaanka waaye inay garaacayaan munshidaatin xaalayyihiin kuwa shicraya gabyaya tirinaya baalkaasay saa u garaacayeen gow gow gow waay raggiina dagaalkii buu ku jiraa waana gadaal bay ka taagan yihiin gabay bay qaadayaan maxay lahaayeen in tuqbiluu nucaaniq wanafrushi lnamaariq aw tudbiruu nufaariq firaaqa hayri waamiq in tuqbilu haddaad dagaalka qaabishaan nucaaniq waanu qoorqooraysanaynaa macnaha qofka labada qofoo isi salaamayo qoorta saa isku geliya luqunta haddaad dagaalka gashaan oo qaabishaan waxaanu noqonaynaa sidaas wa nafru shil namaariq waxaanu goglaynaa annamaariq roogag roog casma maqash roogag baan saa u goglaynaa haddaad ragga iska celisaan oo qaabishaan ow tudbiru haddaad daba jeedisaana nufaariq waanu faaruqaynaa meesha waa ka baxaynaa firaaqa hayri waamiq yaa mid jecel hayrkiis faaruqidiis waa midaan jeclayn dee marka waa mid jecel sida wax u dhaceen hayrkiis daan jeclayn sida wax u dhaceen mid jecel hayrkiis waa mid aan jeclayn soo ma faaruqidiisoo kale aan meesha ka faaruqayna annagoo cagajiira fa kaana wuxuu ahaa nashiiduhunna nashiidka ay qaadayaan yaa haadaa ee kaasa yudrimu kii huriya fii suduuri lfursaani ragga fursaanta laabahooda alxamiyata buu ku hurinay waaya xamiya waa maxay xamiya xamiyata aljaahiliya waxa weeye waa waa diirimaad iyo kulayl iyo anafo iyo casabiyo wayafcalu wuu samaynaya gabayga ay tirinayaan iyo geeraarkaas fii nufuusi aswaajihinna nimankooda nafafyaalkooda ficla sixir sixir ficilkii oo kale qofkii haddeer nooganaa markay waxaa ku qaadaan hal mar baa moodaa haddeer inuu yahay gurmad cusub oo yimid oo dagaalka gelaya inta loo keenana gabdhahan waa sidaas nin carari karoo gabar daba taagan tahayna ma jiro waaye uma wadacat ilmacrakatu dagaalkii waxay dejisay awsaarahaa culaysayaalkeedii xataa tadaca alxarbu awsaaraha dagaalka waa dhammaaday wey wakutiba fiihaa xarbaha dhexdiisa waxaa la qoray annasru guul baa loo qoray liqurayshin quraysh cala almuslimiin ay ka guulaysteen gacan sarrayn waa dagaalka uxud toddobaatan saxaabi baa dhimatay faqaamat inniswatu dumarkii waa kaceen maanta o dhan bay geeraarayeen walxaal qadis tafaz- tafazathunna ay kicisay xumaya adafari guulaysiga addafar yaa waxa weeyaan gacan ku-dhigidda iyo guulaysiga kulaylkeeda ama qandhadeeda oo xamiya hadda maxaa looga jeedaa waxa weeyaan gabdhahan waxaa kiciyey khamratu nasri buu ku leeyahay nasriga iyo guusha khamradiisa oo kale xumaya nasri xumaya dafar waayo dafarku waa kuliibaanid iyo iyo qabasho iyo ka gacan sarrayn taas khamradeedii iyo diirimaadkeedii baa gabdhaha kiciyey ilaa waxay maanta oo dhan rabeen inay raggaani adkaadaan raggiina waa adkaadeen wadafiqna waxay gudagaleen yajusna inay yaa roondaynayaan inay werwareegayaan fajaasuu khilaala diyaari jaasuu yahuudda ambelada markii laga hadlayay yaa faidaa jaa wacdu اlaakhirati liyasuu'uu wujuuhakum ya waliyadkhulu اlmasjida kamaa dakhaluuhu masjidku waa kaas mas- masjid اlaqsa beyt اlmaqdis aayaadkaa markaa fiirisid waxa taagan baad fahmaysaa waa ka kamaa dakhaluuhu awala mara waliyutabiruu maa calow tatbiira gabdhahaani marka waxay gudagaleen yajusna inay warwareegayaan waaye dhex jiirayaan khilaala saaxati اlmacrakati dagaalka goobtiisa dhexdeeda musakridaatin xaalay yihiin kuwa mashmashxaradaya musakridaatin xaalay yihiin kuwa geergeeraaraya waa isku mid iska mashxaradayaan iska geergeeraarayaan iyaga dagaalkii mar haddoo dhammaaday saasay goobtu dagaalku u dhaco maysaa u daadsan yahay hadba dha- dhan gooshayaan guuto gabdhaaday wada socda xaggaasu dhaqaaqayaan xagga u dhaqaaqayaan xaggay ka jiiraynayaan saasay u dhexboodayaan war maxay ahayd waakhadna waxay gudagaleen yumailna inay suuro xumaynayaan bilqatlaa raggii la laayey afdac tamtamiilin suura xumayn tan u foolxun waa m- suura xumaynta waxa wey meydka jirkiisa oo la googooyo oo lagu falaado fa baqarna waxay dilaaciyeen albuduuna calooshii ragga wa samalna waxay fujiyeen alcuyuuna indhihii ragga waa saxaabadii wasalacna waxay gooyeen alaadaana wasalamna waxay gooyeen alaadaana dhagaha wajadacna waxay jareen alunuufa sanankii san iyo dheg ya iyo calool iyo indho waxaasoo dhan bay meydka kala soo baxayaan bale ina ixdaahunna iska badaa intaa hore mid ka daranaa jidhe gabdhaha mid ka mid a lam yashfi haydaha caradeedii masha- ma shaafin ilaa an jacalad inay ka yeelato mooyaa min alunuufi sananka iyo walaadaani dhagaha qalaa'idda kuul iyo wakhalaaliila duwaagado khalaaliil waxa la yihahdaa lugaha waxay dumar goshadaan duwaagadaa la yihahdaa gabar baa caradii ka bi weyda waxaasoo iyadoo la sameeyey tiri iima aha dadka sankoodii iyo dhagahoodii bay waxay ka samaysteen waxyaala goobaaminaayo sida xarig mardimaayo lugaha la gashanayo iyo kuwo qoorta lagu xidhanayo waaya watazayanat waa isku qurxisay bihaa taas intiqaaman aargoyn darteed aargoos miyay u aaraysaa liaabayhaa aabbaheedoo la dilay wa akhiihaa walaalkeedoo la dilay wa cammihaa adeerkeedoo la dilay iyo waladiina raggii qutiluu la laayay fii badrin awal iyada intaasaa kaga dhimatay iyo raggii beder oo dhan baan u aarayaa bay leedahay waayahay gade ina ixdaahunna soo bar gabadha mid ahad waa la yaqaane gabar noocaa samaysay baa jidhiba ku leeyahy laakina sulaafata binta sacdin gabadha sulaafa binta sacd la yidhaahdo kaana lahaa sha'nun arrin baa u ahaa kayru sha'ni atraabihaa kuwa la da'daa saaxiibadeed ayniyaa kuwa la aynigaa sha'nigooda kayrkiisa gabdhaha kale xaal ay shanigooda shani aan ahayn bay sulaafi lahayd gabdhaha kaleo la da-daayoo min nisaa'i qurayshin ah maxaa jiray faqad kaanad waxay ahayd qaliqatan mid walaacsan mudaribatan oo gergariiraysa gabadh walaac baa ka muuqda mudariba waa isbaraanbaraysa waa maxay gergariir iyadoo dhan waa jircaynaysaa tantadiru waxay fiirinaysaa an yuqbila inuu soo qaabilo calayhaa dusheeda zawjaha ninkeeda ow axadu abnaa'iha wiilasheedii mid ka mid a alalaafata saddexdaha gabadhan waa lagu soo sheegay hadda casharkaa ku soo qaadatay ninkeeda dalxo ahaa saddexdii wiiloo magacyadooda lagu soo sheegay musaacif iyo julaas iyo kilaal afartaa mid ka mida bay indhaha u taagaysaa bal in mid ka mida soo qaabilo isagoo nool la dagaal baa dhacay meydadkan yada saxaabadii meydadkan waa iyada waxba ogama jiraan raggan bay fiirinaysaa bal rag dadkeedii nin ka midoo ka hor yimaadoo salaama oo nool raggii ma badbaadeen mise ma badbaadin may garanayso wiilasheedu waa saddex litaqifa inay ku dul istaagto ogaata baa la yidhahdaa calaa akhbaarihina raggaa wararkooda wa tushaarika niswata dumarka marka ay la wadaagsato tushaarik waaye inay la sheergarayso a niswata dumarka alqurayaati ee kale farxata nasri inay la wadaagsato guusha farxaddeeda markay kuwa aragtay la wadaagsan lahayd farxadda laakiin hadda waxaa ka maqan weli aysan arag ninkeediiyo saddexda weli bayda ana ntidaarihaa bayda hayra bay ka dhiganta bayda laakine ana ntidaarahaa gabadha korashadeedu qadaala waa dheeraaday cabatun bilaash muddo dheer bay sugaysa nin qof u yimaada waa weyda odaygii ma hayso wiilashii ma hayso fa ow khalat waxay gudaha u gashay gudaha ow khala waxay ku tawaqusho gudaha u sii gashay fii ardilmacrakati dhulkii dagaalku ka dhacay bay gudaha usii gashay ku fogaatay moolka wajacalad waxay guda gashay tatafaxasu inay baarbaarayso wujuuhal qatlaa dadka la laayay wejiyadooda meydkan wejiga ka fiiri nin baa halkan yeel wejiga fiiri kanna fiiri kanna fiiri inay kuweedii ku jiraan iyo in kale faidaa bihaa waaba iyadoo tajidu helaysa zawjaha ninkeedii sariican xaalo yahay mid la legday mudarijan mudarajan lagu dharoobay bidimaahi dhiigagis dhiig ba ku dhex dabaash waa meyd ninkaas waa dhintay fahabbat waa booday gabadhii kallubu'ati iyadoo xaalay la mid tahay gool libaaxeed gool ma taqaan gool libaaxeed libaaxa tiisa dhadig baa gool la yidhaahdaa waaye libaaxtiisa dhadig oo kale iyadoo ah bayboodi goolibaaxeed almadruucati la argagax geliyey libaaxtiisa dhadigoo laga nixiyo la argagax geliyey iyadoo ah bay saa u boodi gabadhi wajacalad waxay guda gashay tudliqu basaraha araggeeda inay ku taagayso fii kulli sawbin meel kasta baxsan raadin darteed can awlaadiha taag kasta iyo bohol kasta meel godan iyo meel dheerba indhahay ku taagaysa waaye saasay fiirinaysaa marka awlaaddii bay raadinaysaa oo kuwee ah ka bedel musaafi musaaficin wa kilaabin waljulaas saddexdaa nin bay fiirfiirinaysaa famaa labisad kama nagaan an ra'athum saddexdoodaba inay aragtay mumadadiina xaalihi kuwa saa u leglegdan calaa sufuuxi uxudin buurta uxud dhabankeeda gosha buurta uxud gol weyn oo iska dheeraatay way dhowr iyo toban mitir bay buurtu saa u tahay dherarkana waaba yaabasa markay kuu muuqatana kaannahu jibaal baa la yidhahdaa inta madax sii muuqata buuro kala dambeeyaa moodaysa waana hal buur buurtii nebigu markuu fuulay calayh isalaat wasalaam iyo abubakar iyo la gilgilatay weeye la lululatay nebigu yidhi uhbut uxud uxudow yaa sugnow xasri ta la saalteeyey fa innamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidun ow kamaa qaala calayh islat wasalaam soo dhaaf saddexdii wiil waa meyd halkaanay ku aragtay maxaa ku xiga amaa musaacif iyo wakilaabun faqad kaanaa waxay ahaadeen fa kaanaa labadaas waxay ahaadeen qad faaraqa alxayaata nolosha kuwa faaruqay waa mayd iyagu waa maljulaas fawajadhu way heshay walxaal maa tazaalu bihi aysan weli ka zuulin baqiyatun xoogaa baaqiyo min damaa'in naf ah min damaa'in naf ah naf yaraa ku jidha ninkan waa yahay akabat sulaafatu sulaafu wuxuu ku booday ku dul hagoogatay calabnihaa wiilkeedii ku dul foorarsatay wiilkeedii alladii kaasoo yucaaliju yaa la rafaadayey sakaraat almowt yucaalij wuxuu la rafaadsan yahay sakaraat almowt wa wadacat ra'sahu madaxiisii bay waxay dejisay fii xijiraha dhabteeda madaxii bay bowdiyaha u saadhay wajacalad waxay gudagashay tamsaxu dimaaa dhiigga inay ka masaxayso can jamiinihi koodkiisa iyo wafamihi afka dhiigga u galay bay ka masaxaysaa walxaal waqad yabisa damcu xaal ilintii iyo ohintii qallashay fii caynayhaa gabadha labadeeda indhood waa min howlil kaarifati musiibada darnaanteeda qofka haddii musiibada ka badato oohintaaba ka go-aysaba oohintiibaa xataa qallalaysa indhihii baa qallalaya dhibaatada meesha ka muuqata mushkiladda taaliya musiibada maca indhihii baa qallalay awal waa iska ooyeysa beerkii baa fuqay fiiri marka gabadhan waxa weeyaan waxa sheekadan oo dhan loo sheegayaa ninka saxaabigaayoo loo socdo reerkan oo dhan reer hagaagsan maaha ninkaa hagaagsanoo caasim binu haabit baa la rabaa qisadiisa in lugta loo soo gesho meesha lagu soo dhex tuuro sida loo wado sheekada meesha kaga soo dhacda la socdo gabadhan dhibaatadaani aragtay saddex nin iyo odaygii baa halkan ku baaba'ay uma aqbalat calayhi wiilkeedii bay soo qaabishay walxaliya taquulu ay leedahay man saracaka yaa ku legdoo ku dilay yaa bunay wiilkaygiiow yaa ku dilay fahama wuxuu damcay an yujiibaha inuu u jawaabo hebelka dilay u sheego laakina xashrajata almowti dhimashada dhuunyeerinteeda baa manacadu u diiday inuu jawaabo afku markuu kala qaado dhuunyeerintaa u diiday waa hadli waay waa nin dhuunyeerinaya xashraja waa dhuunyeerin meel ku calaamaso faalaxat calayhi way ku celcelis qof la dilayo ciddii dishay in la helo la rabo weeye calayhi dushiisa bisu'aali su-aashii aada ugu celcelisay wariyaa ku dilay wariyaa ku dilay wariyaa ku dilay faqaala wuxuu yidhi saracanii waxaa meesha igu legday caasim binu haabit asxaabiga tarjamada leh halkaas kaga soo dhacday qisadu inta ka dambaysa ku soconaysaa marka ninkaasaa ay dilay wa saraca akhii walaalkayna waxaa dilay musaa wa saraca woga meel fog ku dhig waaye wa saraca akhii walaalkayna waxaa legday musaafican musaafic ahaana isagaa dilay waa waa waadaas waa maxay hebel iyo hebel iyo hebelna isagaa wada dilay waxa weeye wakaa qaab loo hadlo weeye waa haddaa dad badan tirinayso isku wada cafi cadfays hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel intaa dhihi lahayd baa leedahay fulaan wa fulaan buu dilay waa waa waana waa isagaa dilay hebello kale weeye ilaa aakhiril waa waat inta waa wadamada u qabo waaye uma lafada markaasuu tufay aakhira anfaasihi fiiftiisa u dambeysay hiqdii u dambeysaa ka baxday markuu ninkii sheegay magaciisa iyo ragga rag ninkii dilay baa nafti ka dhacday war buu ka tegi war buu ummadda ku reebay ninkaas junna junuunu sulaafata binti sacdin sulaafa bintu sacdinna furkay xoorta junna junu waa la waalay meeshaa ka dhihi waxaas ka dhahaysaa gabadhaani furkay tuurtay waay qof waashayso qof furka tuuray maaha ereyga intaanu macnaysan yahay junna junuun baa la dhahaa gabadhaasi sulaafaah furkay tuurtay wajacalad waxay gudagashay tucwelu inay qaylo dhaaminayso wa tanshiju ay neeftuurayso waa yahay oo qaylinayso wa aqsamat billaati walcuzaa labadaas sanam waxay ugu dhaaratay ilaahye oo qabtaa allaa tahda'a lahaa inaysan u xasilayn iyada lawcatun argagax inaysan xaggeeda ka xasilayn ow amase tarqa'a licaynayha labadeeda indhood inaysan ka go-ayn damcatun ilin ilaa idaa fa'arat inay u aadhamooye lahaa gabadha qurayshin quraysh min caasim binu haabit qabiilkiiba ku cabatay qurayshay caasim binu haabit nin la yidhaahdo ina iga aadhaan iyo intaa adduunka noolahay labada indhood in oohin iga dareerayso ama haddaan oohin iga dareerayn welwel iyo welbahaar inaan ku jiro wa acdathaa quraysh ay siiso markaa intay uga aadha caasim qixfa ra'sihi madaxiisa koombadiisa koombadan ku dhufta weligaa maqasha madax koombadiisa meesha laftan haragyadan iyo waxaan lafahankuska marka la dhaafo in yaroo baaquli ahoo maskaxda saa u haysa qaafiri ah baa waxaa la yidhaahdaa qixfa koombada madaxiisa haddaan quraysh ii keenin ninkaasan iiga aarin weligan waa ooyayaa koombadan see u gelisaa litashraba fiihi inay ku cabta alkhamra caasim madaxiisa koombadiisa haddaan la ii keeninoo aanan khamre ku dhamin ku cabbin weliga adduunka intaa saaran waana oodayaa weligay adduunka intaan soogana welwel iyo walbahaar baan ku jiraya waay uma nadarat nadar bay waxay ku gashay liman qofkii yasirhu soo qafaasha caasim ow yaqtulhu soo dila oo yaatiihaa iyaga iyada u keena bira'sii madaxiisa ula ula yimaada an tucdiyahu inay siiso maa yashaau wax allaale waxuu doono min munfasil maali xoolaha kiisa qaaligaa ah munfasil maal xoolaha kan la jecel yahay baa la dhahaa binafsi wanafiis ma maqasho nafya nafiis marka hebel madaxiisa qofkii keena intaasaa dul saaran ma maqashaa hebel madaxiisi weeyaan intaasaa dul saaran wax allaale wuxuu xoolo doono inaan siiyo fa shaaca khabaru nadrihaa gabadha nadarkeeda warkeeda baa faafay fii qurayshin quraysh dhexdeed xoolahu waa la jecelyahy hebel soo disho xoolaha lagu qaadanaya dadka la iska laynaya cayaar ma wajacala wuxuu gudagelay kullu fatan wiil kasta oo min fatyaani maka maka wiilasheedii ka mida fityaani maka yatamanaa inuu jeclaysanayo an low dafira inuu mar ku liibaano bicaasim bin haabit waqadama ra'sahu madaxiisana u keeno usoo hormariyo lisulaafa lacalahu bal inuu ahaado lacalahu waxaa laga yaabaa yakuunu inuu noqdo alfaa'iza kan ku baasay kan ku liibaanay bijaa'izatihaa abaalmarinteeda jaa'iza waa taqaanaa abaalmarin nin kasta wuxuu is yidhi dhallinyaraha ayaa nadarkaas gabadhu gashay xoolaha lagu sheegay qaatoo ninkii soo hela dhallinyaradii oo dhan baaba ninkii baadidoon ugu jiraba caadal muslimiina muslimiinta waxay u noqdeen ila almadiina bacda uxud dagaalku uxudda madiinaba ka dhacay buurta madiinaba u muuqataaba magaaladii baa lagu soo noqday wa jacaluu waxay gudagaleen yatadaakaruuna inay isku sheeg sheegayaan saxaabadu almacrakata dagaalkii iyo wamaa kaana fiiha wixii dhexdeeda ahaa waa nimba dhankou ka dagaalamay baa laga sha taariikhaynaya fayataraxamuuna waxay u naxariis dalbayeen cala alabdaali halyeeyadii ama geesiyadii aladiina kuwaasoo ustushiduu la shahiid yeelay raggii wacdaraha muujiyey baa lasoo hadal qaaday wayunawihuuna waxay kor u qaadayeen bilkumaati geesiyaasha aladiina kuwaasoo ablow muujiyey wacdaraha ablow wacdaraha muujiyey oo wajaaladuu dagaalamay waa maxay geesiga dee waa arta qolada guulaysata marmar baa qof ninka kor saa loogu qaadaa haa geesiga kuwan kaloo meel hor ordoo cayaara waa ciday doonaan kor u qaada hadday rabaan soo maydna arag waxa weeyaan geesiyaashii baa kor loo qaadqaadaya magacoodii baa la sharfayaa fadakaruu waxay sheegeen fii man dakaruuhum dadkay sheegeen dhexdiisa waxay ku soo dareen caasim binu haabit saxaabadaa sheekaysanaysa waryaaya caasim wuxuu sameeyey ma la socotaa waacajibo waxay la yaabeen kayfa tafaqa lahu say ugu suurto gashay say iskugu waafaqday an yurdiya inuu halaago alaaata ikhwatin saddex nin oo walaalaa oo min beytin waaxidin hal qol ka soo toosay fii jumlati man ardaahum dadku halaagay jumladooda saddexdan keliya ma dilin waadii baa meesha taalle waxa weeye dadku halaagay sidau siduu nasiib ugu helay saddex wada dhalatay oo gaal inuu wada dilo hal reera ka socda markaasaa layo ninkan layaa badanay saddexdooda seeba u wada hela faqaala qaa'ilun mid baa yidhi oo minhum ka mid a saxaabada wahal fii daalika min cajib ma waxaas hadda ma wax laga yaabaa afalaa tadkuruuna ma weydaan xusuusnayn rasuulallaahi nebi moxamed salawaatullaahi calayh xiina sa'alanaa markuuna weydiiyey qubayla bedrin beder wax yar ka hor sanadkan hadda maaha sanadkii horeo beder markuuna weydiiyey kayfa tuqaatiluuna waaye see u dagaalamaysaa bedertii hore fa qaala lahu caasim binu haabit ku yidhi walxaal akhada qowsahu biyadii gacanta u qaansada ku qabtay waaya may faqaama maya faqaama lahu waxaa nebiga u kacay caasim binu haabit wa akhada qowsahu buu ku qabtay biyadihi wa qaala wuxuu yidhi idaa kaana alqowmu nebi allo qolo gaaladu markay yihiin qariiban minii kuwa ii dhow mi'ata diraacin boqol dhun kaana aramyu ganiddu waxay noqotaa bisihaami leebab faidaa danow hadday ka soo dhowaadaan xataa tanaaluhum ilaa ay ka gaarayso arrimaaxu warankan ah kaanat ilmudaacashatu baa ahaanaysa kaanat bimacnaa tii taamada ahayd wey. kaanat waxaa xasilaysa kaana bimacnaa xasala kaanat waxaa xasilaysa almudaacashatu wareemid wareemid waa maxay ku turqid macnaha lagu duro lagu mudo waranka ilaa an tataqasafa arrimaaxu ilaa waramadu waaya isdhex galaan ilaa an tataqasafa ilaa iska dhexgelayaan arrimaha waramadu manaa dee waranku hadduu isdhex galo oo qofkii ku dhego oo mudo ha xaaladda ilaa ay ka gaarayso faidaa taqasafat irimaxu waramadu markay isdhex galaan wadacnaahaa waan dejinaynaa warankaan ku mudaynaa wa akhadna suyuufa seefahan la soo baxaynaa wa kaanad markaasna waxaa ahaanaysa almujaaladatu mujaalada waa mudaarabo garaacid seef baa laisla dhacyaa markaas dee hubka midba min buu ka shaqeeyaa dee waa la garanaya midba tiiradiisa waa in boqol tilaabay jireen waxa weeye leeb baa lagu ganaya waa soo dhowaadeen warankii bay noqotay waay saasaa waa ka soo dhowaadeen seef bay noqotay faqaala calayh sala sl nebigu wuxuu yidhi hakada alxarbu dagaalku waa sidaas dagaal wakaa man qaatala falyuqaatil kamaa yuqaatilu caasimu ninkii dagaalamayaa ninkaasou samaynaya ha sameey lam yamdi ma tegin hayru qaliilin wax yar waxaan ahayn calaa xudi dagaalkuu xud wax yaraa laga joogaa xatantadaba ilaa uu nebigu rasuululahi sal lla alay slam ka diray sitatan oo min kiraami saxaaba lix nin oo saxaabadii wan wanaagsaneeda xaggee u daray libachin min bucuuihi waxaa weeye goyn amar oo amaradiisa ka mid ah ciidan yaroo la dirayo wey waamar calayhim waa la shadaa wuxuu madax uga dhigay caasim binu haabit lixnin baa nebigu meel u dira arrin buu yidhi halkaa aada famandar nafaru kooxdii waa tageen alkhiyaaru khiyaartaha liinfaadi maa shay soo fulintiis fartoonkiis amarahum ou amre bihi maagaba annabiyu calayhi salatu wasalaam wa fii maa hum fii bacdi dariiqi gooray waddada sii hayaan bayna cusfaana wa maka meesha cusfaan la yidhaahda iyo makana ay u dhexeeyaan calimat bihim waxaa ogaatay ragga meesha maraya jamaacatun kooxoo min hudaylin qabiilada reer hudayla fahabbuu waa soo boodeen naxwahum lixdii nin xaggoodii u siciina xali degdegayaan qabiilo meesha degganayd baa maqlay lix nin oo saxaabadii nebigaa meesha maraya waaba soo ordeenba waa gaalo kuwaani waa axaaduu isweer bay ka qabteen bihim lixdii ixaad way koobeen bihim saxaabadii ixaada tal qaydi xarigga hareerayntiisa bilcunuqi luqunta neef haddaa xarig ku xidhi luqunta ugu xidhiso dhinacyadoo dhan kama maro dhinac kase ka istaageen waay waay bal aa sheekada aan dhinac kase ka istaagna haddii la yidhahdo aan dhinac kase ka fiirino waxa weeye sida luqunta siliska loo gelaya ama xarigga bay dhinac kase ka istaageen lixdeeni famtashaqa caasim baa siibtay iyo waman macahu raggii la joogay suyuufahum lixdoodii seefahay la soo baxeen wahamuu waxay damceen bimunaasalati اlmudbiqiina waay kuwa kuwa daboolay calayhim iyaga kuwa daboolay oo macnaha dhinacyada ka maray la dagaalidooda la diriiridooda macnaha munaasala waaya faqaala lahum اlhudaliyuuna nimankii isweerka qabta hudaliyiinta waxay dheheen inakum nimankiinaan lixdaadow laa qibala wax awooda lakum idinka idinma ahan binaa annaga bijunuudin laa qibala lahum soo mahay wax awooda nooma haysaan wa inanaa annagu asxaabu haadihi diyaar dhulka reerka degan baa nahay wa jamcunaa ciidanka yaguna kaiirun waa badan yahay kafiirun waa waa farbeel kafiir tardhaaf weeye wajamcukum idinka jamciinuna qaliilun waa mid yar da'iilun oo hooseeya liita yar si yar daciif uma waxay dhaheen inanaa anagu warabbi اlkacba aan ku dhaarannay laa nuriidu minkum idink idinla dooni mayno sharan wax dhiba ida staslamtum lana haddaa isku kaya dhiibtaan isdhiba waxba idin dhibi mayne walakum idinkana waxaa idiin haday calaa daalika arrinkaa inaana idin dhibayn cahdullaahi wa miihaaquh ballan ilaahay iyo dhaartii baan idiin qaadno inaana waxba idin yeelayn fajacala saxaabatu rasuulilah waxay gudagaleen sala allahu alay wasalam yanduru bacduhum barkood inuu fiirinaya ilaa bacdin barka kale kaanahum sida iyagoo yatashaawaruuna tashanaya fii maa yasnacuun waxay samaynayaan war nimanku saasayna dheheen maxaan samaynaa ma la dagaalanaa ma isku dhiibnaa maxaan samaynaa faltafata caasim baa fiiriyey ilaa asxaabihi shantii la socotoo kale waqaala wuxuu yidhi amaa ana anigu falaa anzilu ku degi mayo fii dimmati mushrikin gaal ballanti ballan gaal aamini maayo uma tadakara wuxuuba xusuustay nadra sulaafata sulaafa nadarkeeda alladii kaasoo nadaratu ay nadartay ninkii la raadinayo iyo gabadhii waagi tiri madaxiisa la ii keeno waa ogye wajarada wuxuu galka ka siibtay seefo seeftiisa walcaal huwa yaquulu ou leeyahay allaahuma allahyow innii anigu axmaa lidiinika diinkaadaan difaacayaa waudaaficu canhu waa isku mid axmaa waudaafic waa isku mid waay ilaahu diinkaadaan difaacaya faxmil laxmi ilaahu hilibkayga ilaali wacadmii laftayda ilaali walaa tudfir bihimaa hilibkayga iyo haragayga iyo lafahayga labadaa ilaahayo hakulii ha u dhiibin ha ku guulaynin axadan axado min acdaa illaahi ilahay cadowgiisa ilaahu jirkayga aysan u soo dhowaan gaalada xataa hadday idilaan ilaah aysan itaaban qisaa soo socota yaab leh uma kara cala alhudaliyiina hudaliyiintiibuu ku rogaal celiyey isku majiira watabicahu inaani laba nin baa raacay lixdii ka mid ah oo min asxaabihi ah humaa labada nin lama qarin karee marsad alkhanawiyu wa khaalidun alleyfiyu weeyaan saddex wadallu waxay ahaadeen yuqaatiluuna inay dagaalamayaan gaaladii bay la dagaalamayaan xataa surcuu ilaa la legday saddexda nin waaxidan bacda aakhira midba mid gadaalkii saddexdoodu waa dhintay wa ama nafaru saddexdii kooxdii ahalaaatu saddexdaha alaakharuuna kaloo min saxaabati rasuul ahaa calayhi salatu wasalaam wahum cabdullaahi bnu daariq iyana baro wa zayd bnu duunah duunnah baa la yihahda adduunnah iyo wa qubayb bnu cadiyin saddexdaa nin faqad istaslamuu waa waxay isku dhiibeen liaasirihim kuwii qafaalanayay gacnahi taageen famaa labisa hudaliyuuna hudaliyiintu kama nagaan an qadaruu bihim inay ku ballan buriyeen shara kadratin ballanburintii u xumayd haddana maxay lahaayeen ballan ilaah baa idin qaadnay inaanan waxba idin yeelayn ballan burintii u xumayd baa saddexdii nolosha isku dhiibay lagu sameeyey lam yakun ilhudaliyuuna nimankan hudaliyiintaa maysan ahayn fii baadi ilamri amarka bilowgiis hore markii hore yaclamuuna kuwa og anna caasim binu haabit huwa isagu axadu qatlaahum dadkay laayeen mid ka mid inuu yahay saddexday dileen mid ka mida inuu caasimkii madaxiisa xoolaha la dul saaran yahay may ogeyn falamaa carafuu daalika arrinkaa markay marka gadaal ka ogaadeen farixuu bihi waaba ku farxeen ashadal farax ilaa xoolaha isdheheen aa bislaysateen wamannow waxay ku rajogeliyeen anfusahum naftooda bijasiilil cadaa'i siismo kiisa weyn xoolo weyn inay heli doonaan oo gabadhii ka qaadan doonaan bay naftooda ugu sheekeeyeen oo ku rajogeliyeen walaa qarwa la yaab ma leh alam takun mayaysan ahayn sulaafatu bintu sacad qad nadarad mid nadartay in hiya dafirat in dafirat hadday liibaanto hiya iyadoo dafirat ay hesho bicaasim bni haabit an tashraba inay ku cabayso fii qixfi ra'si madaxiisa koombadiisa alkhamra khamro way maysan taa ahayn way tahaye alam takun mayaysan ahayn gabadhaas qad jacalad mid yeeshay liman yaatiiha bihi qofkii ula yimaada madaxiisa xayan isagoo nool ow meyitan isagoo meyda maa yashaau inuu u ahaaday waaye waay ma yashaau wuxuu doonay inay u yeesho min almaali xoolaha way tahay lam yamdu ma tegin calaa masraci caasim binu haabit caasim binu haabit legdidiisii bidcu saacaati waaye dhowr saacadood xataa calimad qurayshun quraysh oo maka jidhana ilaa ay ka ogaatay bimaqtalihi dilidiisa caasim waxa weeye muddo ka bacdi warku meesha farda iyaa la raacaya dad lugeynayo ama geel saaran ama faras xog baa quraysh gaadhay ninka caasimaha waa la dilay oo gabadhu raadinayso wiilasha saddexdaa iyo odayga ka dilay haye maxay see ku ogaatay quraysh faqad kaanat hudaylu reer hudayl waxay ahayd tuqiimu mid dega degan qariiban meel u dhow min maka reer hudayl baa waxay deganaayeen meel maka u dhow makan ayaa degan quraysh faarsala waxay soo direen zucamaau qurayshin quraysh odayaashoodii ama qabqablayaashoodii waa madaxdoodii rasuulan nin ergey ah oo min cindihim agtooda ka socda ilaa qatalati ilaa qatalati caasimin u socda caasim raggii laaye layskama qaadan karee raggii laaye baa la rabaa in madaxa laga soo qaatee yadlubuuna waaya iyagoo ka dalbanaya ragga la soo diray quraysh waxay ka dalbanaysaa minhum raggan ra-sow madaxiisa madaxa keliyaa la rabaa liyudfiuu inay ku baktiyaan waayahay bihaa waayahay ra'sadaas gullata sulaafata binti sacad sulaafa bintu sacad waxa weeyaan oonkeed wayubiru inay oofiyaan qasamaha dhaarteedii nadar la oofiyadee ballan dhaartii inay oofiyaan baarinimo sameeyaan wey ka soo baxaan wayukhafifu ay ka fududeeyaan can bacdi axzaaniha tiiraanyooyinkeeda qayb ka mid ah calaa awlaadiha u tiiraanyaysanta aalaata saddexdaa aladiina kuwaasoo saraacahum caasimun biyadii gacantiisa ku dilay waxamaluu rasuula ninkii la soo dirayna waxay u soo dhiibeen xamaluu waxay ku soo rareen oo ka dhig maalin wafiina xoolo tirada ka badan ragga caasim dilay xoolahan badan u gey waamaruuhu waxay amreen an yabdulahu ninkaa la soo diray inuu xoolaha u dhiibo lilhudaliyiina nimanka hudaliyiinta bisakhaa'in si sakhinimo iyo deeqsinimo ah liqaa'a ra'si caasimin uu ku siiyo caasim madaxiisa muqaabalkiisa madaxa naga gado soo maadan dilin meydna maaha xoolahan badan qaata madaxana siiye qaama alhudaliyuuna hudaliyiin waa kaceen ilaa jasadi caasim binu haabit caasim binu saabit meydkiisii bay u istaageen liyafsiluu canhu inay ka soo gooyaan ra'suu madaxiisa fasli waa maxa faslun haadaa faasilun waa maxa waxbuu kala saaraya waxaa madaxa jirkaa la raba in lasoo kala saaro madaxa inay ka gooyaan bay rabaan la soco nidaamka madaxii bay dace inay ka gooyaan midiyahooday qaateen fafuuji-uu waa lagu kadiyey waxaa lagula kadiyey biasraabi naxli shinnida raxanteeda meeshan shinnidaa malab ka samaysa meesha ay degan tahay soo wax tirada ka bato saas xoon amaa shinni raxanteed baa nimankii ku soo booday waxaa kaloo ku soo booday wa jamaacaati zanaabiiri waaye xoonka ama laxaha waaye laxali soo lama yaqaan laxli baadiyaha ayaa joogi jira midkaan dadka qaninoo geedaha saarsaaran oo meesha isna laan meelba iska degaaya waaya waxaan xoonka la yidhaahdo iyo laxlaha iyo waxaas jamaacaadkiis taasoo qad xadad koobaabtay calayhi caasim binu haabit shinni iyo bahalkaas xoonka ah baa difaac ka haya meydkii meesha kuwo qorya wataan waxba difaaci karin iyo dabaabaad bahalladan yaryaraa loo soo diray difaac bay kaga jiraan halkan ilaahay awooddiisa iyo ciidankiisu tiro badanah waa hareereeyeen wa axaadat bihi waxay ka koobeen min kulli jaanibin dhinac kastana shinni baa ka taagan waa waxaa dee boqolaalka iyo kumannaanka malaayiinta ku yaacayaan qofka haddii ay usoo dhowaadaan waayata shinnideeda marka la duco in la jabiyo sida ay haddaan wax lagu shidan oo lala dagaalamin oo si kale loo gelin waa lamaiskama dhex geli karo fakaanuu waxay noqdeen gaaladu kulamaa raamuu markay damcaan aliqtiraaba inay usoo dhowaadaan min juhati meydkiisa daarad inay xoonkaasi duulayo fii wujuuhim wejiyaashooda waladaqathum inay qaniinayso fii cuyuunihim indhaha ka qaniinaysa wajibaahim wejiyada iyo wa kulli mowdicin meel kasta oo fii ajsaadihim jirkooda waxaan haddii jirka kuu galaan bahalladan yarka qofku isagaaba iska galgalanaya oo iska saqlaynaya isagaaba naftiisa u yaabaya waxaasaa kusoo yaacay markaasay wejiga ka qaniin indhaha ka qaniin meel kas iyo saasay kuda galeen wadaadad way difaacday shinnidaasi wixii la socday waayahay hum gaalada waxay ka difaaceen canhu saxaabigii waa ka celiyeen de isagii ducaystay markii jihaadka marka la joogo ducada waa la aqbalaya maalinta wuxuu yidhi ilaahu hilibkayga iyo lafayaga ka ilaali gal inuu taabto soo garan mayse awalba soo ducayse falamaa ya-suu markay ka quusteen gaaladii reer hudaliyiin wey min alwusuuli gaarid ilayhi meydka ay gaaraan bacda an xaawaluu intay isku dayeen daalika arrinkaas alkarata mar bacda alkara tilwal kara mar kale dabadii mar kale mar kale mar kale intaas isku daysoo lama dhaho markay ka quusteen qaala bacduhum libacdin qaar ba qaar waxay ku dheheen dacuuhu war naga keena iskaga taga xataa yajinna calayhi lleylu ilaa hameenku kaga dulmadoobaanayo falamaa janna calayhi lleylu ilaa hameenku mugdi noqonayo naga keena faina azanaabiira xoonku idaa xalla dalaam mugdigu markuu yimaado jalat way ka faydmin canhu meydka wakhallat way khaali yeelin hu meydka lakum idinka idiin khaali yeelin xoonkaan iyo waxaan hameenkii nagu soo yaaci maayee mugdi markay noqoto oo meydka ka dhaqaaqo baan gelaynaa caawan meydka soo qaadaynaa waaya uma jalasuu way fadhiiseen yantadiruuna iyagoo koranaya kayra baciidin meel aan fogeyn meydka hataa qolo kale inay qaadatoy waa meyd xoolo badan la dul saaro ma rabaan inay ka fogaadaan meelo dhow bay waardiye u ka hayaan ilaa hameenay ka noqonayso mugdi ka noqonayso hameen ka madoobaanaya laakinahu lagu noqoye maa kaada mma uma dhowaan yansirimu nahaaru maalintu inay go'do wayuqbilu leylu hameenkuna soo qaabilo xataa talabadat isamaa'u samadii ilaa ay ma garanaysaa isbedeshay waaya samadii maxaa ku dhacay samadii baaba daruuraysay waaya samadu markay isbedesho la kabyo noqoto daruuraa yimid bilquyuumi daruuro alkafiifati fara badan addukni madmadow maalinta waa dhammaantay hameenkiina waa yimid saacirkii meel kasta daruuro waaweyn oo madmadow baa cirki keena waa daruureeyey cirki waay ayib wa arcaddan jawu jawigiina waaya waa unkaday wa asbada jawigii hadduu unkaday wa asbada waa xumbeeyey macnaha haddaad xumbaynaya roob baa yimid waay faama zabadu soo maahayn wanhamara madaru roobkiina waa shuma inhimaaran shuban shumid lam yashhad aysan xaadirin lahu kaas almucamaruuna ragga da'daa la cimri siiyey mahiilan wax la mida mundu wujuduu intay deganaayeen calaa tilka alardi dhulkan ragga cimriyey odayaasha waaweyn oo boqol jirada ka badana waxay sheegeen intaan nooleyn weliga iyo roobkaanoo kale maana arag sheekada waa intaas lam yashhad aysan almucamiruuna ragga da'da iyo duqowda aysan weligood xaadirinoo goobjoog u noqon roobkan mid lamid a baa da'ay waxbaa socdee wasarcaana wasarcaana maaba degdegay wasarcaana maa saalat ishicaabu waxaa haddiiba degdeg gollihii inay socdaan daad baa ka soo rogmaday wamtala'at ilbidaaxu bannaanadiina waa buuxsameen dooxooyinka waqumirat ilawdiyatu togogiina waa la buuxiyey waktasal waktasaxal mindaqata gobolka waxaa xaaray saylun almandiqa waa maxay gobolka hadda waxaa looga jeedaa aaggii la deganaa mandiqadii la deganaa waxaa xaaray xaaqay ama xaaray wax la xaaray halkaa xaar waa meesha la xaaraya ama la xaaqo saylun daad oo ka saylil carimi qur-aanka ku jira carimka waay faarsalnaa calayhim sayl alcarim waay waxaa meesha yimid oo waddankii oo dhanba xaaqay daad oo aamooday ka saylil carim kaas de meeshiisaa lagu bartaa isagoo ahaaye falaman balaja subxu subxii hadduu dilaacay waagu hadduu baryey qaamad hudaylu reer hudayl waa kaceen wuxuu qabaa meydkii inuu meeshuu yaal tabxasa iyadoo raadinaysa can jasad caasi caasi meydkiisa fii kulli makaani meel kasta ka raadinaya falam taqif may ogaan lahu caasim calaa ahani wax raada waa lawaad jaan iyo cirib meydkii meyd baa soconaya maqasha meyd baa ordaya meyd baa soconaya waaba la waayba meydki waa la waay nag war meydkii meeye war ninka caasim binu haabit ahaa xaggee jaani cirib dhiga hu meyd miyaa socda xaggee aada aa laguu sheegaya daalika arrinkaas xaasilun weeye maxaa yeeley daalikaasi anna sayla daadkiibaa akhadahu qaaday caasim waa yahay baciidan makaanan baciidan baciidan baciidan meel fog meel fog daadka halkan biyaha ka tagaa xaggee tagaan waddanaan roob kadiin baa daadadku waxay kaga yimaadaan adduunka meel fog soo maha waxaydnu kole adduunaya biyuhu saa u wataan oo dul sabaynaya xoole iyo dad iyo dunya waxay xataa laayeen hadday doonaan waxay ka tuurayaan mandaqo kale iyo gobol kale daadkii baa ninkii qaaday meel fog buu la aaday wamadaa bihi wuxuu la aaday ilaa xayu meeloo laa yaclamuun aysan garanayn falaqad xaqiiqe istajaaba allaahu ilaahay baa ajiibay jalla wacaza dacwata caasim binu haabit caasim binu haabit ducadiisa alla waa aqbalay faxamaa ilaahay wuxuu ilaaliyey jasadow jirkiisa addaahira ee nadiifka ahaa ilaahay wuxuu ka ilaaliyey min an yumahala bihi in lagu falaado la gogoyo oo madaxa ii soo saaraya xagga ii gooya heblaaha khamraha ku cabto ilaahay baa ka ilaaliyey ilaahay awliyadiisa waa ilaalinaya waay khabaabna qisadiisa waa garanas dii wuxuu gabay tirinay waay xadiidkii bukhaariga waa yahay wasaana ilaahay waa ilaaliyey ra'sahu madaxiisa ra'sadiisa alkariimata wanaagsanayd min an yushraba in lagu cabo fii qixafihaa koombadeeda alkhamr khamro in lagu dhamo ilahay baa ka ilaaliy weli ilaahayoo diinta ilaahay u dhintay gaalo badanna u soo laayey lafihiisi mid ka mida inay khamra u soo dhawaato ama gaal taabto ilaahay baa ka ilaaliy maaha intou noolaa karaamada keliya waa isagoo dhintay baa tani ka muuqatay soo ma jeed waa karaamo weyn walam yajcal ilaahay ma yeelin lilmushrikiina gaalada mushrikiinta ilaahay uma yeelin cala almu'miniina kuwa mu'miniinta dushooda sabiila wax waddo ah waddo waddo kuma leh yaa mu'miniinta dushooda inama sabiilu cala waxaa weeyaan kuwa dulmiga samaynaya kuwaasaat wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab